madaxda urur goboleedka igad intooda badan ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada jabuuti ee dalka jabuuti halkaasi oo ay ku leeyihiin kulan aan caadi ahayn kadib xasarado ka soo kordhay gobolka khilaafka diblomaasiyadeeda u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo ethoobiya iyo suudan oo ay ugu weyn tahay qodobada laga hadlayo haddaba jawiga shirka iyo madaxda joogto ah ayaa haaruun macruuf wuxuu ka waraystay wariyaha v o eda ee jabuuti rabadaan muuse
waad mahadsantahay haruun horta shirkanu waa shir madaxeedkii sideed iyo soddonaad ee aan caadiga ahayn oo extraordinary summit weeyaan madaxweyneyaasha igad ayaana ku kulmay marka jawiga shirku fulmay ku furmay aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay haruunow inkastoo lays odhan karo waxaa jirta iminka sida iyaguba khudbadaha markii ay jeediyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee meesha ka hadlay jawigu inkasta uu iska yar adag yahay guud ahaan laakiin uu yar fiicnaa dhinacyada qaarkood buu yar adag yahay markaad eegto xagga soomaaliya xagga kenya oo arrimaha ugu waaweyn ee lagaga hadlaya ayay kamid ahayd xiisadan diblomaasiyadeed ee udhexaysa soomaaliya iyo kenya marka jawiga guud ahaan uu fiicnaa haarun balse way jireen mawduucyo aan la jeclaysanayn oo dhinacyada qaarkood aan la jeclaysanayna meesha si xoog le dee lagu falanqeeyo oo ay ka mid tahay arrintaas soomaaliya iyo kenya dee udhexaysa waxaad ii sheegtaa furitaanka shirka iyo mas-uuliyiinta furay
shirka waxaa bilaabay oo furay marka ugu horeysa xogeyaha fulinta ee igad waana warkene gabreyehu xogeyaha fulinta igad ayaa shirka ka hadlay waxaa khudbad dheer buu ka jeediyey horta marka ugu horeysa uu kaga hadlay arrimo fara badan oo wuxuu tilmaamay in markii igad la asaasay inay arrimaha ugu muhiimsan ahayd nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan geeska africa in la ilaaliyo marka dadkii aynu ka dhaxalnay madaxweyneyaashii hore ururkan sameeyey waxay xoogga saariyeen buu yihi nabadgelyada iyo xasiloonida marka wuxuu soo qaatay wuxuu yihi jidkoogiina dee inaan marno ayaa fiican waxa uu soo qaatay arrimo kala duwan waxa uu tilmaamay oo xusay arrinta soomaaliya iyo kenya udhexaysa in loo baahan yahay in la xaliyo oo dhibaatooyinkaasi xagga diblomaasiyadda ee dhacay ee soomaaliya kenya dhex maray in dib lagu noqdo oo markaa de laysla eego shirmadax waxaa kaloo uu tilmaamay xogeeyaha fulinta igad in jabuuti guddiyadii shirkii ka dhacay bishii juun sanadkan laba kun iyo labaatan ee somaliland iyo soomaaliya ku wada hadlayeen in guddiyo farsamo la sameeyo shirkaasi dhexdiisa loo baahan yahay se guddiyadii farsamo inay dib isku arkaan inkastoo aanay weli sarag oo maalintii ay ugu dambeysay balse loo baahan yahay inay kulamadii aanay dib u yeeshaan mas-uuliyiinta kale goobta ka hadlay waxaa ka mid a madaxweyne ismaaciil cumar geele oo isaguna tilmaamay inuu u hambalyeynayo wasiir wasiirka ra-iisul wasaaraha dalka sudan cabdallah hamdog oo isagu shirkan aan caadiga ahayn ee sideed iyo soddonaada iskugu yeedhay madaxda igad waxaa kaloo ka hadlay oo isagu hadalka aad ugu dheeraaday haruunow guddoomiyaha guddida midooda africa ayaa si xoog leh isagu uga hadlay waana muuse faki mohamed yaana la iloobin buu yidhi muuse faki mohamed gaar ahaan welibana xagga soomaaliya yaan la iloobin in kenya ay ka mid tahay ciidamada amisom sidaasi awgeedna loo baahan yahay in maadaama kenya ciidamada amisom ay ka mid taho soomaaliya nacam gudaha ay ku jirto oo nabadgelyadeeda ay ka shaqaynayso isfaham wanaagsan inuu dhex maro ay muhiim tahay soomaaliya iyo kenya waxaa kaloo uu tilmaamay in beryahan dambe werwer xoog le ay ka muujinayeen midooda africa hadday yihiin arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan geeska africa sidaasi awgeedna loo baahan yahay in iskaashi xoog leh uu dhex maro wadamada igad su-aasha kalean ku weydiinaya ramadan waxa weeye shirku ma maanta unbuu ku egyahay ma soo xirmay weli ma soo xirmin shirku waxayba ku dhawaaqeen inuu shirku furan yahay laakiin sida qorshaha lagu tilmaamayo shirka maanta unbaa u qorshaysan gelinka dambe ilaa hadhow tole inay soo afjaraan baa laga yaabaa iminka madaxweyneyaashu way fureen kulan gaar oo albaabadu iyaga ay u xidhan yihiin oo saxaafaduna dibadda ay ka joogto ayaa u socda madaxweyneyaasha intii hore khudbadaha iyo wixii officialka dabcan ayay u joogeen horteed intaan la gelin shirkan officialkaana ee khudbadaha ay ka jeediyeen horteed madaxweyneyaashu goob ka mid a hotelkan cambiska ayay ku sugnaayeen kulamo gooni gooniya ayay yeesheen oo dabcan sida ila xogogaan ay sheegayaan markaa haddana waxaa la galay qaybihii officialka iminkana shir waxay yeesheen saxaafadda dibadda ka joogto iriduhu xidhay iriduhu albaabadu ay u xidhan yihiin sidaa wayna ku dhawaaqeen shirku inuu furan yahay maalin keliya oo qorshaysan balse waan eegi doonaa inay soo gebagabeeyaan kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti rabadaan muuse oo u warramaya haaruun macruuf